maxamed aamiin oo ka mid ah siyaasiyiinta mucaaradka ah ee diidan hanaanka uu wax ku wado xasan sheekh ayaa sheegay in ay wadaan abaabul ay kaga soo horjeedaan mashruuca uu la yimid madaxweynaha dowladda federaalk ee uu ugu yeeray doorasho qof-iyo-cod ah waxa uu sheegay in safarada saciid dani iyo axmed madoobe ay qeyb ka yihiin abaabulkan siyaasiyiintu isku aruursanayaan sidoo kale waxa uu sheegay in xasan sheekh uu samaystay xisbi isaga uu dana gaar ah ka leeyahay islamarkaana uu doonaya in ummadda soomaaliyeed ku dhaco hantidooda
madaxweynaha waa tuu xisbi weyn ku dhawaaqday bacdamaa xisbi weyn uu ku dhawaaqday oo maamul goboleedyadii saddex ka mid ah iyo khaatumo uu ku doo soo darsaday intii kalena uu ka tagay haddii hadda madaxweynihii asoon cidna la tashanin ee keligiis wax samaystay ee aan hanaanka oo xisbiyada aan lagu heshiinin oo guddigii doorashada aan heshiis lagu ahayn haddee mucaaradkii way kaceen ilaan doorasho waxay ka dhici kartaa meel nabad jirto meel dagaal ka jiroo laisku haysta mar nabad doorasho kama dhici karto oo isdila imaanaya abaabulaa lagu jiraa siciidane safaradiisa dibadda iyo axmed madoobe safaradiisa dibadda waxay ka mid tahay inay dawladaha deriska nala ah iyo dawladaha aan saaxiib kala nahay oo soomaaliya ganacsiga la wadaago inay xiriiro ka soo xirtaan oo madax banaani ah oo dowladda federaalka shaqa aan ku lahayn siyaasadooda ku xiran tahay xiriirka caalamiga ah waaye waxaa sii xoogaystay mucaaradka xisbiga uu dhisay xasan sheekh iyagoona mas-uuliyiinta mucaaradsan xasan sheekh ay sheegeen in ay dagaal la geli doonaan haddii uu joojin waayo kala sooca uu wado